bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar bashiir aadan waxaan ka mid ahay shaqaalaha koontarada ah gargaarka ah ee ka howlgala xafiiska maareynta masiibooyinka ee heer degan gaar ahaan waaxda xiriirka dadweynaha runtii mowduucan aan ka hadlayo oo ku saabsan yahay go-aamadii dhaxalgalka ahaa kasoo baxay shirkii wadatashiga xukuumadda deegaanka soomaalida uu hogaaminayay madaxweyne mustafe maxamed cumar badee iyo shaqaalaha dowladda ee heer deegaan runtii shirkanu socday muddo afar saacadood ah wuxuu ahaa shirkii abi ugu wanaagsanaa ee shaqaaluhu ay dareemeen macnaha ay leedahay xorriyaddu iyo sida macnaha ma garanaysaa ee sharafta leh ee shaqaaluhu ay go-aanadooda iyo fikradooda ay uga dhiibanayeen haddaba shirkan oo saacado socday ayaa ma garanaysaay wuxuu ka koobnaa waxay ujeedadiisu ahayd wadatashi loogu gobol xaariyey qorshayaasha muhiimka ah ee sanad miisaaniyaedkan ka ee qaab ku aadan dardargelinta shaqooyinka iyo adeeg bixinta sidoo kale shirkan oo lagaga hadlay howlo aad u fara badan howlaha dalka hadda ku sugan yahay deegaanka soomaalida horumarka macnaha xukuumaddu muddada saddex sana ah waxyaabaha qorshayaasha ay hiigsatay dhinaca horumarka maamulka suuban iyo sidoo kale ma garanaysaay dib u habeynta qaab dhismeedka shaqaalaha oo maadaama oo ma garanaysaay xukuumaddu ay saddex kun iyo wax ruux oo cusub oo aqoon-yahana dib u shaqaalaysay islamarkaana ay meesha ka saartay shaqaalihii been abuurka ahaa ee ku shaqaynayey waqti muddada dheer dukumentiga been abuurka ah arrintaas ayaa waxaa laisla qiray in ma garanaysa deegaanka soomaalida ay i horseeday in ma garanaysaa aqoon-yahano tayeysan ma garanaysaa la shaqo geliyo islamarkaasna xirfadii aqooneed iyo tayadiiba sare loo qaaday iyadoo la iswaafajiyey booska shaqo iyo xirfadda aqoonta ee uu muwaadinku soo bartay arrintaas haddaba waxay horseeday in ma garanaysaay shacabka deegaanka soomaalida ma garanaysaay macaamiisha kala duwan ee xafiisyada deegaanka in ma garanaysaay helaan adeeg tayeysan islamarkaasna la suurtogeliyo tayeynta adeega xafiisyada dowladda ee qaab dhismeedka deegaanka soomaalida isku soo wada duuqo shirkan oo socday muddo saacado ah ayaa waxaa ma garanaysaay kasoo baxay go-aamo dhaxalgal ah oo loogu gogol xaarayo guud ahaan dardargelinta qorshayaasha istaraatiijiyadeed ee deegaanka soomaalida runtii shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida islamarkaasna uu hor yimaado guud ahaan qaab dhismeedka shaqaalaha dowladda ee herdegan shirkan runtii wuxuu ahaa shir ka duwan shirarkii hore waxay dareemeen shaqaalaha dowladdu heerka macnaha bisaylka siyaasadeed ee madaxweynaha dowladda deegaanka uu leeyahay iyo shaqsiyan nidaamka ma garanaysa dimuqraadiyadeed ma garanaysaa shaqaaluhu ay u dhiibanayaan codkaado sidoo kale shaqaalaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa shirkani soo dhigay cabashooyin ku aadanba xuquuqda shaqaalaha taasoo ah dhanka ma garanaysaa kirada guryaha gaadiidka caafimaadka arrintaas marka xukuumadda hoosta ka xaqiiqday runtii cid fikiro kala duwan ayaa lagaga hadlay guudahaan markaan soo duduubo howlaha ma garanaysaa siyaasadda dalka waqti xadirkan ka jira dhinaca adeeg bixinta shaqooyinka horumarka maamulka suuban iyo ma garanaysaa caqabadihii horay u jiray ama hagardaamooyinkii isbedelka ka hor ka dhacay deegaanka soomaalida oo aad runtii looga faallooday waxaana la isbarbar dhigay shalay maxaa jiray iyo maanta maxaan ku sugannahay arintaas oo ugu dambeyntii ay magaranaysaa noqotay mid aada u wanaagsan magaranaysa isfahan balaaran iyo calool xaadnina ay halkaas ka timid ugu dambeyntii anigoo magaceeday mukhtaar bashiir aadan runtii shaksiyan aad baan u bogaadiyey walow aanan ka mid ahayn dadkii markaasi gacanta la siiyey oo dadku aad buu u fara badnaa laakiin wax la reebay ma jirin marka shirkan markii ugu horreysay intuunan shirgudoonka shirka uu gudoominayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida min mustafa maxamed cumar uuna furin waxaa mikrofoonka qaatay wasiirka wasiirka horumarinta cuudda shaqaalaha ee dowladda deegaanka soomaalida mudane cabdiqaadir rashiid cali oo markaasi bogaadiyey guulaha laga gaadhay sanadkii qaabdhismeedka dib uhabeynta shaqaalaha dowladda iyo sida loo tayeeyey adeega iyo sida magaranaysaa laisku waafajiyey shaqada shaqaalaha iyo xirfadda sidoo kale wuxuu sheegay masuulku in magaranaysaa sanadkan ay qorshayaasha u yaala xafiiskan horumarinta cududa shaqaalaha inay xafiisku ii qorshaysan tahay in magaranaysaa la shaqaaleysiin doono saddex kun oo shaqaalo ah oo si magaranaysaa tayeysan sidoo kale mas-uulku wuxuu uu sheegay guud ahaan guulaha kala duwan ee uu xafiisku gaadhay iyo dadka magaranaysaa laga saaray qaab dhismeedka kuwa lasoo geliyey wadada loo maray isku soo wada duub oo shirkan oo uu markii ugu dambeysay soo gabagabeeyey madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar ayaa si guud iyo si gaarba uga jawaabay dhammaan su-aalihii lasoo dhigay meesha ad mahadsantihiin mukhtaar bashiir aadan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar bashiir aadan waxaan ka mid ahay shaqaalaha koontaradda ah kumid gaarka ah ee ka howlgala xafiiska maareynta masiibooyinka ee heer deegaan gaar ahaan waaxda xidhiirka dadweynaha runtii mowduucan aan ka hadlayo wuxuu ku saabsan yahay go-aamadii dhexalgalka ahaa ee kasoo baxay shirkii wadatashiga ee xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ee uu hogaaminayay madaxweyne mustafe maxamed cumar bade iyo shaqaalaha dowladda ee heer deegaan runtii shirkan u socday muddo afar saacadood ah wuxuu ahaa shirkii abi ugu wanaagsanaa ee shaqaaluhu ay dareemeen macnaha ay leedahay xorriyaddu iyo sida macnaha magaranaysaa ee sharafta leh ee shaqaaluhu ay go-aanadooda iyo fikradooda ay uga dhiibanayeen haddaba shirkan oo saacado socday ayaa magaranaysaa wuxuu ka koobnaa waxay ujeedadiisu ahayd wadatashi loogu gobol xaarayey qorshayaasha muhiimka ah ee sanad miisaaniyaedkan laba kun iyo afar iyo tobanka qaab ku aadan dardargelinta shaqooyinka iyo adeeg bixinta sidoo kale shirkan oo lagaga hadlay howlo aada u fara badan howlaha dalku hadda ku sugan yahay deegaanka soomaalida horumarka macnaha xukuumaddu muddada saddex sana ah waxyaabaha qorshayaasha ay hiigsatay dhinaca horumarka maamulka suuban iyo sidoo kale magaranaysaa dib u habeynta qaab dhismeedka shaqaalaha oo maadaama oo magaranaysaa xukuumaddu ay saddex kun iyo wax ruux oo cusub oo aqoon-yahana dib u shaqaaleysay islamarkaana ay meesha ka saartay shaqaalihii been abuurka ahaa ee ku shaqeynayay waqti muddada dheer dukumentiga been abuurka ah arrintaas ayaa waxaa laisla qiray in magaranaysaa deegaanka soomaalidu ay i horseeday in magaranaysaa aqoon-yahano tayeysan magaranaysaa la shaqo geliyo islamarkaasna xirfaddii aqooneed iyo tayadiiba sare loo qaaday iyadoo la iswaafajiyey booska shaqo iyo xirfadda aqoonta ee uu muwaadinku soo bartay arrintaas haddaba waxay horseeday in magaraneysaay shacabka deegaanka soomaalida magaraneysaay macaamiisha kala duwan ee xafiisyada deegaanka in magaraneysaay ay helaan adeeg tayeysan islamarkaasna la suurtageliyo tayeynta adeega ee xafiisyada dowladda ee qaab dhismeedka ee deegaanka soomaalida isku soo wada duuboo shirkan oo socday ee muddo saacado ah ayaa waxaa magaraneysaay kasoo baxay go-aamo dhaxalgal ah oo lagu gogol xaarayo guud ahaan ee dardargelinta ee qorshayaasha istiraatiijiyadeed ee deegaanka soomaalida Ee, runtii een, shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida islamarkaasna uu hor yimaado ee guud ahaan qaab dhismeedka shaqaalaha dowladda ee heer deegaan Ee, shirkan runtii wuxuu ahaa shir ka duwan ee shirarkii hore Ee, waxay dareemeen shaqaalaha dowladdu ee, heerka macnaha bisaylka siyaasadeed ee uu madaxweynaha dowladda deegaanka uu leeyahay iyo shaqsiyan ee, nidaamka magaraneysaay dimuqraadiyadeed ee magaraneysaa shaqaaluhu ay u dhiibanayaan codkooda sidoo kale shaqaalaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa shirkani ee, soo dhigay een, cabashooyin ee ku aadan ba- xuquuqda shaqaalaha Ee, taasoo ah dhanka magaraneysaay ee, kirada guryaha ee, gaadiidka ee, caafimaadka Ee, arrintaas marka xukuumadda hoostay ka xaqiiqday runtii Ee, cid fikirro kala duwan waxaa laga ayaa lagaga hadlay guud ahaan markaan soo duduubo ee, siyaasa ee, howlaha magaraneysaay ee, siyaasadda ee, dalka waqti xaadirkan ka jira Ee, dhinaca adeeg bixinta shaqooyinka ee, horumarka maamulka suuban iyo magaraneysaay ca- caqabadihii horay u jiray ama hagardaamooyinkii ee xu- isbedelka ka hor ka dhacay deegaanka soomaalida oo aad runtii looga faallooday waxaana la isbarbar dhigay ee, shalay maxaa jiray iyo maanta maxaan ku sugannahay arrintaas oo ugu dambeyntii ay magaraneysaay noqotay mid aad u wanaagsan is- ee magaraneysa isfahan ballaaran iyo calool xaarnina ayaa halkaas ka timid ugu dambeyntii een, anigoo magaceedu yahay mukhtaar bashiir aadan runtii shaqsiyan aad baan u bogaadiyey walow aanan ka mid ahayn dadkii markaasi ee, gacanta taag ee, ga- ee, gacanta la siiyey oo de dadku aad buu u fara badnaa laakiin wax la reebay ma jirin marka shirkan markii ugu horreysay intuunan shirgudoonka shirka uu guddoominayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar uunan furin waxaa mikrofoonka ee, qaatay ee, wasiirka ee, wasiirka horumarinta cuhudda shaqaalaha ee dowladda deegaanka soomaalida mudane cabdiqaadir rashiid ducale oo markaasi bogaadiyey een, guulaha laga laga gaaray ee, sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobanka dib u habe- qaab dhismeedka dib u habeynta shaqaalaha dowladda iyo sida loo tayeeyey adeega iyo ee, sida magaraneysaay een, la isku waafajiyey shaqada shaqaalaha iyo xirfadda Ee, sidoo kale wuxuu sheegay mas-uulku in magaraneysaay sanadkan laba kun iyo afar iyo tobanka ay qorshayaasha een, u yaala een, xafiiskan een, horumarinta cuhudda shaqaalaha inay xafiisku ay qorsheysan tahay in magaraneysaay ee, la shaqaaleysiin doono saddex kun oo shaqaale ah oo sida ee, magaraneysaay ee, tayeysan Ee, sidoo kale mas-uulku wuxuu uu sheegay guud ahaan guulaha kala duwan ee uu xafiisku gaaray iyo ee, dadka magaraneysaay laga saaray qaab dhismeedka kuwa la soo geliyey waddada loo maray isku soo wada duub oo shirkan oo uu markii ugu dambeysay ee, soo gabagabeeyey madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo ayaa si guud iyo si gaarba uga jawaabay dhammaan su-aalihii lasoo dhigay meesha waad mahadsantihiin mukhtaar bashiir aadan بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو ومختار بشير آذن وحن كمد هاي شقالها كونتراد اه كمد جارك اه كول قلا حفيزك مارينتا مسيبوينك هيرتغان جارهان واحدة حديرك ددوينها runtii mowduucan aan ka hadlayo wuxuu ku saabsan yahay ee, go-aamadii ee, dhaxalgalka ahaa ee kasoo baxay shirkii wadatashiga ee xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ee uu hogaaminayay madaxweyne ee, mustafe maxamed cumar badee iyo shaqaalaha dowladda ee heer deegaan runtii shirkan wuxuu socday muddo afar saacadood ah wuxuu ahaa shirkii abid ugu wanaagsanaa ee, shaqaaluhu ay dareemeen macnaha ay leedahay xorriyaddu iyo een, sida macnaha magaranaysaa ee sharafta leh ee shaqaaluhu ay go-aanadooda iyo fikradooda ay uga dhiibanayeen Een, haddaba shirkan oo saacado socday ee, ayaa magaranaysaay wuxuu ka koobnaa een, waxay ujeedadiisu ahayd een, wadatashi ee, loogu gobol xaariyey ee, qorshayaasha muhiimka ah ee sanad miisaaniyadkan laba kun iyo afar iyo tobanka ee qaab ku aadan ee dardargelinta shaqooyinka iyo adeeg bixinta Een, sidoo kale ee, shirkan oo lagaga hadlay een, howlo aad u fara badan ee howlaha dalka hadda kusugan yahay Een, deegaanka soomaalida Een, horumarka macnaha la- ay xukuumaddu muddada ee, saddexda sano ah ay ka- waxyaabaha qorshayaasha ay hiigsatay dhinaca horumarka ee, maamulka suuban iyo sidoo kale magaranaysaay ee, dib u habeynta qaab dhismeedka shaqaalaha oo maadaama oo magaranaysaay xukuumaddu ay saddex kun iyo wax ruux oo cusub oo aqoon-yahano dib u shaqaaleysay isla markaana ay meesha ka saartay ee, shaqaalihii ee, been abuurka ahaa ee ku shaqeynayay waqti muddada dheer dukumentiga been abuurka ah arrintaas ayaa waxaa la isla qiray in magaranaysaay deegaanka soomaalidu ay u horseeday in een, magaranaysaay een, aqoon-yahano tayeysan ee, magaranaysaay la shaqo geliyo isla markaasna een, xirfadii ee, aqooneed iyo tayadiiba sare loo qaaday iyadoo la iswaafajiyey booska shaqo iyo xirfadda aqoonta ee uu muwaadinku soo bartay arrintaas haddaba waxay horseeday in magaranaysaay ee, shacabka deegaanka soomaalida ee, magaranaysaay macaamiisha kala duwan ee xafiisyada deegaanka in magaranaysaay ay helaan adeeg tayeysan isla markaasna la suurtageliyo tayeynta adeega ee, xafiisyada dowladda ee qaab dhismeedka ee deegaanka soomaalida isku soo wada duuboo shirkan oo socday ee, muddo saacado ah ayaa waxaa magaranaysaay kasoo baxay go-aamo dhaxalgal ah oo loogu gogol xaarayo guud ahaan ee, dardargelinta ee, qorshayaasha istiraatiijiyadeed ee deegaanka soomaalida Een, runtii een, shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda deeganka soomaalida isla markaasna uu hor yimaado ee, guud ahaan qaab dhismeedka shaqaalaha dowladda ee heer deegaan Ee, shirkan runtii wuxuu ahaa shir ka duwan een, shirarkii hore Een, waxay dareemeen shaqaalaha dowladdu een, heerka macnaha bisaylka siyaasadeed ee uu madaxweynaha dowladda deegaanka uu leeyahay iyo shaqsiyan ee, nidaamka magaranaysaay dimuqraadiyadeed ee magaranaysaa shaqaaluhu ay u dhiibanayaan codkooda sidoo kale shaqaalaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa shirkani ee, soo dhigay een, cabashooyin ee, ku aadan ba xuquuqda shaqaalaha Een, taasoo ah dhanka magaranaysaay ee, kirada guryaha ee, gaadiidka ee, caafimaadka Ee, arrintaas marka xukuumadda hoosteeda ka xaqiiqday runtii Een, cid fikro kala duwan waxaa laga ayaa lagaga hadlay guud ahaan markaan soo duuduubo ee, siyaasa ee, howlaha magaranaysaay ee, siyaasadda ee, dalka waqti xaadirkan ka jira Een, dhinaca adeeg bixinta shaqooyinka Een, horumarka maamulka suuban iyo magaranaysaay caa- caqabadihii horay u jiray ama hagardaamooyinkii ee, xu- isbedelka ka hor ka dhacay deegaanka soomaalida oo aad runtii looga faallooday waxaana la isbarbar dhigay ee, shalay maxaa jiray iyo maanta maxaan ku sugannahay arrintaas oo ugu dambeyntii ay magaranaysaay noqotay mid aad u wanaagsan is- ee, magaranaysaa isfahan ballaaran iyo calool xaarnina ay halkaas ka timid ugu dambeyntii een, anigoo magaceega yahay mukhtaar bashiir aadan runtii shaqsiyan aad baan u bogaadiyey walow aanan ka mid ahayn dadkii markaasi ee, gacanta taag- ee, gaca- gacanta la siiyey oo dee dadku aad buu u fara badnaa laakiin wax la reebay ma jirin marka shirkan markii ugu horreysay intuunan shir guddoonka shirka uu guddoominayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar uunan furin waxaa makarafoonka ee, qaatay ee, wasiirka ee, wasiirka horumarinta cuhudda shaqaalaha ee dowladda deegaanka soomaalida mudane cabdiqaadir rashiid ducaale oo markaasi bogaadiyey een, guulaha laga gaadhay sanadkii qaabdhismeedka dibhabeynta shaqaalaha dowladda iyo sida loo tayeeyey adeega iyo sida magaranaysa laisku waafajiyey shaqada shaqaalaha iyo xirfadda sidoo kale wuxuu sheegay masuulku in magaranaysa sanadkan ay qorshayaasha u yaala xafiiskan horumarinta ciidda shaqaalaha inay xafiisku ay qorsheysan tahay in magaranaysa la shaqaaleysiin doono saddex kun oo shaqaalo ah oo si magaranaysa tayeysan sidoo kale masuulku wuxuu uu sheegay guud ahaan guulaha kala duwan ee uu xafiisku gaadhay iyo dadka magaranaysa laga saaray qaab dhismeedka kuwa lasoo geliyey wadada loo maray isku soo wada duub oo shirkan oo uu markii ugu dambeysay soo gabagabeeyey madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar ayaa si guud iyo si gaarba uga jawaabay dhammaan su-aalihii lasoo dhigay meesha aad mahadsantihiin mukhtaar bashiir aadan